tirada dadka ku nool iowa ee le covid nteen ee dhintay ayaa kor u dhacday afar kun iyadoo gobolku soo sheegay in lixdan iyo hal qof oo dheeri ah ayaa dhintay arbacadii degmada woodbury waxay ka jiray sagaashan iyo afar kiiso cusub oo laga daray wadarta tirinta kiisaska labaatan iyo afarkii saac ee lasoo dhaafay in ka badan toban iyo laba kun shan boqol wadarta kiisaska boqol toddobaatan iyo hal dhimasho ah iyo toban toban iyo lix point sideed boqolkiiba heer wanaagsan heerkii tijaabada ee toban iyo afar maalmood wuxuu ahaa toban iyo saddex dhibac shan boqolkiiba usbuucii ka hor cudur cusub oo faafa ee coronavirus oo laga helay shan gobol saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inay u badan tahay inay sido sida kale ku tahay nebraska inkastoo aan weli la xaqiijin saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in culayska cusub oo quseeyo maxaa yeelay waxay u horseeday karta kororka isbitaalada la dhigo nebraska culayska cusub ayaa horseyday xirnashaha qaaran ee england viruskana waxaa laga arkay california florida new york georgia iyo dariiska leh colorado xakiim heer federaal ah ayaa xukumay in magac magacabsata madaxweynaha trump ee dir goynta hilibka ah ay tahay kaabeysha muhiimka ah aysan caymeeyeen doonin tyson foods oo ka imaanay sheegashada maxkamada gobolka ee gerid gerida qaldan ee ku xiran masiibada iowa capital dispatch ayaa ku warantay in shirkada weyn ee cuntada ay soo wajahday dacwada dhowr ah oo ay soo oo ay soo gudbeeyeen hantida shaqaalaha dhintay guud ahaan dacwadeysa waxaa ku candanoysay been abuur iyo dacyada weyn iyagoo ku candacweyne in shirkada ku fashilintay inay sii ku filan u ilaaliso shaqaalaheeda covid nteen waxayna si qaldan u soo bandhigtay khataraha ka dalan karaa dilcaha gudaha shirkada dirta ka baranta cudurta caafimaadka degmada suland wuxuu soo saaray casiran ku saabsan sida loo qaybiyey tallaalada pfizer iyo moderna ee gobolka woodbury deegaanka tallaalada waxaa loo sameeyey quxuhu mudnaanta koowaad hal ee dareylka caafimaadka shaqsiyadka iyo deganeysa iyo shaqaalaha mudo dheer xarumaha waxay bilaabeen helitaanka tallaaladii iyada oo la mariyo iskaashiga qaranka ee farmashiya labaatan iyo sideedkii disembar shaqaalaha dareylka caafimaadka waxay u badan tahay inay sii ahaadaan kuwa ugu horeeyay dhowrka toddobaad ee soo socdo markii wejiyada cusub iyo tallaalka bilaabmeen xafiisyada daktarku waxay la xiriiri doonaan dadku u qalma in la tallaalo waxay noqon kartaa guuga dabaqyada ilaa xagaga labaatan kunta labaatan iyo hal ka hor intii aan tiro ku filan loo helin qof kasta oo ka tirsan dadweynaha